agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdikaafi xasan aadan ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ay wado qorshayaal lagu ogaanayo waxyaabaha soo celceliya dagaalada qabiilka ee ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka galmudug sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in loo baahan yahay cadaaladda si wax kasta cadaalad loogu maamulo runtii waa jiraan qorshayaal udegan qorshayaal waxaa jira u degan wasaaradda arrimaha gudaha haddii la fiirsho kuwa galmudug waxay ku salaysan yihiin kuwa federaalka oo ay ka imaadeen markii hore waxyaalaha qorsheysa waxaa kamid a in si joogtaa cilmi baaris loo sameeyo lana ogaado war maxaa waaye faktarada horta rasmiga ah ee dadkan isku diray cilmi baaris in la sameeyo lagana lana ogaado si fican loo daraaseeyo si qoto dheer loo daraaseeyo waxa dadkan isku haystaan sidoo kale kordhinta fahamka in la kordhiyo dadkan waxbarasho in loo abuuro deegaanada miyigaa waxbarasho iyo wacyigelin iyo nolol ay dadkan uga maarmaan isdilka in la gaarsiiyo waxyaabaha kale ee isleeyahay waa mudnaanay leeyihiin waxaa kamid ah oo wasaaradda u qorsheysan ee awoodsiinta hay-adaha amniga iyo cadaaladda amniga haddii maanta qof macnaha wax dilo inay hay-adaha amniga sidii loo tayey lahaa ee qofkaas meel alle meeshuu gala gacanta usoo dhigi lahaayeen inay laga shaqeeyo dhankaas loo weecdo sidoo kale cadaaladda cadaaladana mid lagu kalsoon yahay in laga wada dhigo oo ay noqoto hay-ada cadaaladda kuwa garsoorkooda markay fuliyaan aan war ka soo laaban laguna wada kalsoonaado meel kastana laga heli karo awoodeeda iyo kartida ay ku fuli karaan yeesha iyo sidoo kale u ololeynta iscafinta dadku inay iscafiyaan in loo ololeeyo oo dadkan soomaaliyeed waa wada dhasheene war wixii dhacay waa dhaceene sidee uga heshiinaa in lays yiraahdo oo wixii qof dhinta maanta soo laaba maaha wixii horena haddii la daba kaco dhammaanmaa dagaalkan iyo qofba maalinha laga arsada imaanaysee aan waxaas inta xagga iska dhigno iscafinno iscafinta ilaahay waa ammaanay qofkii sabra ilaahay waa ammaanay in sabarka iyo iscafinta xaggeeda aan u weecanno hadda kadibna aan ka digtoonaano waxyaalaha kuwa sharwadayaashaah aan rabin nabadda iyo deganaanta ama gudaha nagu dhex jiroo ah dadka wax magaratada ah ee ku dhex jira deegaanada nala degan oo macnaha oo nala dhashay oo magaaladii nala joogo haddana fahamkooda uu tusto qof in laiska dilo macnadare dhiigga lagu daadsho in kuwaas meel looga soo wada jeesta hadalka agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ku soo aadaya xilli inta badan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay ka dhacaan dagaalada qabiilka kuwaas oo ka dhaca dhulalka miyiga iyadoona halkaas ay isku gacan saraan dadka reer guuraaga ee halkaas degan